بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى kitaabaة مزاarcة عlى أن الbdr والنfqة عlى صاaxب الأرض halkan wuxuu ka gelayaa caqadka musaaracada marka dhul la kala kiraysanayo qaabkii marka loo kala qoran lahaa oo labada qole ay u kala qoran lahaayeen ayuu ka hadlaa qaala abu cabdiraxmaan waxa uu yidhi kitaabatu musaaracatin haadihi tani sifatu kitaabati musaaracatin musaaraca qoraalkeeda sifadeedii waay loo qori lahaa taa calaa ana albadra taas oo ahaanayso abuurka iyo wannafaqata iyo nafaqaduba calaa saaxibi اlardi ninka dhulka iskale korkiisa ahaanayso yacni hadda qaabka wax loo qoraya waxay tahay ninna dhulkuu leeyahay ninna waa ninka dhulka ka shaqaynayo faa-iidadana waa wadaagayaanoo ama thuluth ama rubc waxay ahaato abuurkana waxaa laga rabaa ninka dhulka iska leh ayaa abuurka keenaya marka inay sidaas tahay iyada oo ninka dhulka ninka dhulka iska leh abuurka in laga rabo waa u badan yihiin culimada waxay isku khilaafaan ama ay ka hadlaan haddii abuurka lagu shardiyo qofka shaqaalaha ah ee beerta ka shaqeynayo taas ma bannaan tahay mase ma bannaana bacdi ahli lcilmi marka inay bannaan tahay tilmaamaan cumaraana laga wariyey radia allahu canhu ayb marka waa in labadiiba marka ay ku bannaan tahay marka middaani waxay tahay waa musaaraca sifadeed oo la qora yacni qoraalkeeda taas oo ahaanayso calaa ana albadra calaa ana albadra abuurka wannafaqata iyo nafaqada nafaqada marka waxay tahay qarashka waa qarashka calaa saaxibi اlardi dhulka kan u saaxiibka ee iska leh ayay korkiisa ahaanaysaa walilmusaarici midka musaarica ahna wuxuu leeyahay rubucu maa yuriju maa yukhriju اllahu caza wajalla wixii ka soo baxo dhulka afar meeloodoo meel ayuu leeyahay minhaa waxaa ka mida marka qaabka sida loo qoraayo hada kitaabu katabahu fulanu bnu fulani bni fulanin sidaas uu qoraa tani waa qoraal uu qoraayo hebel ina hebel uu hebel sii dhalay yani magaciisa iyo magaca aabihiisa iyo magaca awowgiisa uu qoraa si looga ilaaliyo sami iyo wax lamida inay imaadaan fii sixatin minhu yacni caafimaad dhexdiis isagoo ku sugan ayb oo macnuhu marka waxay tahay naafida yani fii sixatin minhu caafimaad marka isagoo ku suganoo xagga maskaxda caafimaad ka qabo oo tasarufkiisu uu mid fulaayo uu yahay wa jawaasi amrin iyo arrin socoshadiis yacni arrinka uu markaa yacni arrintiisuna marka yacni arrin fulaysa oo soconaysa ay tahay wa jawaasi amrintan marka waa min gayri ikraah iyadoon la dirqinin iyadoon la qasbin xagga maskaxda iyana ka uu ka fayow yahay tasarufka sidaa ku dhacayo lifulaan ibni fulaanin buu u qorayaa hebel ina hebel ayuu u qoraa marka qofka qoraayo warqadda marka waxay tahay oo qoraalka sameynayo ninka shaqaalaha ah ee dhulka loo dhiibayo shaqeynayo sababtoo ah sharcigu mar walba wuxuu wax u qoraa qofka wax laga rabo oo wax lagu leeyahaa wax qoro laba qof hadday deyn kala qaadanayaan ninka deynta qaadanayo ayaa qoraya waayo qoraalkaas waxaa la rabaa inuu noqdo iqraar oo xaqu isku sugaa anigoo hebel hebel ah waxaan ka qaatay hebel hebel intaas intaas isagaa laga rabaa inuu qoro ayb waayo ninkan kale waxaa laga yaabaa inuu isaga waa iska qoran waa iska qoranayo laakiin ninna marka oo wax u qoro in isaga dushiisa ay wax noqonayaan waa qof marka yacni wixiina waa ka taxadaraa waana qof markaa wax isku qiraayo marka isagii magaciisau ku bilaabaa inuu fayoow yahay buu caddaynaa tasarufkiisa uu fulaayo lifulaan ibni fulaan ayuuna u qoraa innaka dafacta ilaya waxaad ii dhiibtay adiga jamiica ardika dhulkaaga oo dhan allatii dhulka oo bimowdici kadaa meel heblaaye ku taallo fii madiinati kadaa magaalo heblaaye ku taallo musaaracatan darteedaadna iigu dhiibtay inaan falo oo aan marka wixii ka soo baxo wax ku yeesho ayb wa hiya alardu alatii tucrafu bikadaa waana dhulka loo yaqaano magacaas dhulka magaciisu sheega wa tajmacuhaa waxaa ururinayso oo kulminayso xuduudun arbacatun afar soohdin yuxiitu bihaa kullihaa dhammaanteed yacnii ay soo wari yacni ay koobayso wa axadu tilka alxuduudi xuduuddaas midood yacni biasrihi si yacni isagaba dhammaantiisa la sideedaba laziiqu kadaa wuxuu ku dhegan yahay meel heblaayo xuduud afar inay leedahay wuxuu leeyahay dhinac hebel wuxuu ku dhegan yahay dhul hebel ayb laziiqu kadaa dhulkaa dhulkaa mid ku dhegan waay waathaanii waathaalithu iyo waraabicu jihada labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraadna waxa ay waxaasaa ku dhegan macnaa kadaa wa kadaa dhulkii xuduuddiisu sheegaan yani dhulkaagiyaad ii dhiibtay meel heblaayo ku yaal magaalo heblaayo ku yaal magacaas leh afarta dhinacna waxaa kulminayo xuduud meeshaas waxaa uga dhegan dhul heb dhul hebel meesha labaad iyo saddexaad iyo afaraadna dhul hebel waxaasaa uga dhegan hadba wixii ka jiro hadduu jid ka jiro iyo haddii uu ka jiro ee dhulal kale ayuu sheegaan wa axadu tilka ahay dafacta ilaya waad ii dhiibtay jamiica ardika dhulkaagoo dhan haadihi tan ah almaxduudati ee soohdimaysan fii hada alkitaabi warqadan ku soohdimaysan bixuduudihaa maca yacni xuduuddeedana ugu xuduudeysan almuxiidati bihaa iyada koobayso wa jamiica xuquuqihaa baad ii dhiibtay xuquuqdeedoo dhan wa shirbihaa kalkeeda shirbigu marka waxay tahay waa nasiibka biyaha beeraha marka haddii biyaha hadba maraa loo soo furaa marka nasiibkii beertan ay lahayd oo biyaha loogu furayo kalka u ahay kalkeedana waa ii dhiibtay uu leeyahy anaa anaa yacni maamulayo ku tasarufaayo wa anhaarihaa webiyaalkeeda wa sawaaqiihaa iyo keliyaalka yaryaree yacni waraabinayo ardan iyadoo abaad ii dhiibtay dhul baydaaa oo cad dhul caddaysin oo cad faarigatan bannaan laa shay-a wax fiihaa dhexdeeda ounan ahayn min karsin ah tallaal geed tallaal walaa zarcin beer ah iyadoo ayna lahayn yani dhulkii oo bannaan oo caddaysin ah oo diyaar oo ah in la beero ayaad ii dhiibtay sanatan taamatan sanad dhammaystiranaa ii dhiibtay awaluhaa uu ka bilaabmaayo sanadka mustahallu shahri kadaa bilheblaayo bilowgeeda min sanati kadaana ka mida marka waxaa la rabaa bishii in la sheego sanadkiina la caddeeyo marka ayb wa aakhiruhaa yacni sanadka aakhirkeedana ay tahay insilaaqu shahri kadaa bilheblaayo bixiddeeda markay dhammaato ayb min sanati kadaana ah yani bilheblaayo markay dhammaato sanad hebel ah calaa an asraca waxaad iigu dhiibtay inaan beero jamiica haadihi alardi dhulkan oo dhan inaan beero almaxduudati ee la soohdimeeyey fii hada alkitaabi lagu soohdimeeyey almawsuufi ee la tilmaamay mowdicuhaa meesha ay ku taallo fiihi warqadan lagu tilmaamay haadihi sanata sanadkan almu'aqatata ee la waqtiyeeyey fiihaa warqadda dhexdeeda lagu waqtiyeeyey min awalihaa horaanteeda ilaa aakhirihaa aakhirkeeda ayb kullamaa mar kasta oo aradtu aan doono wabadaa lii ou ii muuqdo aniga an asraca fiihaa inaan beero oo fursaddii iyo yacni waxaas oo dhan ay keenaysa ayb kullamaa mar kasta oo aradtu aan doono wabadaa lii ay ii muuqato an asraca fiihaa mar walbo aan inaan beero doono inaan markaa beerayo min xindatin aan ku beero marka qamadi wa shaciirin heed wa samaasima sisimo wa urzin beriis wa aqdaanin suuf wa ridaabin waxa qoyan cawska qoyan ama xoolaha cunaan ama si kale wa baaqilaa baaqilaa waa nooc iyadana cagaarka ka mida wa ximmasin xumus waa iyadana waa digirta nooc digirta ka mida inaga aada noo ma ma naqaan noocaas walubiya iyo luubiyada luubiyadana waa digirta baashan marka uun digirtan hadda mararka qaar gasacyada i lagu keeno biinista yani waa luubiyada wa cadasin iyo cadas misir wa maqaathi iyo qajaar waxyaabahaas oo dhan oo marka tilmaama hadba waa iska tusaale laakiin wixii markaas lagu beerayo unbaa la qora hadda waxaan maaha waxa iska tawqiifi ah waxna waa lagu dari karaa waxna waa laga dhimi waa waa wax un inay ku caddaadaana la rabaa isaga hadda calaa wajhi wuxuu u wadaa iska tusaale wan wa maqaathi asalka maqaathi waa maxalu qithaa-in qajaarka meelaha uu ka baxo waay waalqithaau lkhiyaar wa maqaathi meelo qajaar uu ka baxo wa mabaadiqa ah meelo uu markaa yacni batiiqa uu ka baxo wa jazarin iyo karootada wa shaljamin saljamna waa la dabdiyaa wa shaljaminna waa la dabdiyaa shaljamka isagana nooc un qudaar waxaan cagaaran oo qudaartan la kariya ka mid wa fijlin iyo fijli nooc isagana noocaas un ah wa basalin basal iyo wathuumin iyo toon wayaqu wa buquulin iyo begel wa rayaaxiina iyo reexaan wagayri dalika iyo wixii la mid oo min jamiici khallaatin oo waxyaabaha la beerto beeraha laga soo yacni dalaga ama beeraha laga gurto ka mid ah shitaa'an wa sayfan yacni waqtiga jiilaalka iyo waqtiga xagaaga shitaagan hadda waxbaa ku fiican beerta xagaagana waxbaa ku fiican ayb shitaa marka waa jiilaal meel walba jiilaalkeedu waa waqtiga beeraha aysan bixin oo dhulku qallalan yahaa shitaa la yidhaha qolo walba marka waqtigu dhulkooda qallalan yahay innaga hadda waqtiga jiilaalka oo dhulku waa qallalaa geedahana waa qallalayaan soo maha waqtiga dhulalkaas kale oo iyadana galbeedka oo kale ama shaam iyo bilaha hore oo annagu yacni jiilaalka aan qabno ayaga qabow daranaa ka jiro baraf iyo waxbaa soo dhaco xilliyadaas barafka uu dhacayo geedaha marka caleen ma leh ayagii jiilaalay u tahay marka jiilaalka ha ka tasawurin weligaa kulayl bis qabowga laftiisu jiilaal waqtiga jiilaalka ay joogaan galbeedku waa qabowga waa bilaha marka bisha labiyo tobnaad iyo koowaad iyo labaad iyo qabowgaa jira geeduhu markaas waa dhacayaan ayaga dhama wixii markaa ku habboon in la beero adi wasayfanba ayb bibuzuurika inaan ku aan ku beero adiga yacnii abuurkaaga ayb wa badrika abuurkaaga buzuur iyo badri isku macno u waa wa jamiicuhu dhammaantiisna caleyka adaa lagaa rabaa duuni aniga may abuurka iyo waxyaabahaasna adaa lagaa rabaa duuni aniga may la-aantay calaa an atawallaa inaan aniga waxaan ku beerayaa inaan maamulo oon ka shaqeeyo biyadii gacanteyda uga shaqeeyo iyo wa biman aan uga shaqeeyo aradtu aan doono min acwaanii aniga dadka i kaalmeynaya aniga iyo wixii aan ciidan u keensado wa ujaraa-ii iyo dadkaan aniga shaqaalaha ka dhigto mushaarkooda aan dhiibayo marka haddii uu dad shaqa beerta uu geliyo shaqaalo uga noqonayaan hadhow yaa laga rabaa qoladaa lacagtooda isagaa laga rabaa ninkan shaqaalahaa laga rabaa isaga wixiisa duuduuba u qaadanaa wixii shaqo gelayo dhan isagaa laga rabaa marka ama dad ha kireeyo ha kiraysto ama isaga ha beero ayb wa baqarii lo-deyda ile beerta dibyaalay waxbaa falaheen wa adaatii iyo qalabkayga iyo ambo iyo wixii oo dhan isaa keensanayo iyo wax lagu kabaabiyeynayo iyo waxaas oo dhan wa ilaya aniga xaggayga waxaa ah ziraacata daalika kaagaas abuuristiisa wa cimaaratahu iyo camiriddiisa dhulka in la camiro ayb dabdiga marka wa ilaya waa la dabdiyey ayb wa aliina wa ali waxaan maamulaa waalcamala iyo shaqada bimaa shay lagu shaqeeyo fiihi dhexdiisa uu yahay namaa-uhu wa maslaxatuhu beertan yacni la falaayo waxa maslaxadda u ahay ku korayso anaa laga rabaa hadhow marka haddii daawooyin iyo la keenaayo iyo haddii la buufinayo iyo kullaasaa laga rabaa ayb wa kiraabu ardihi iyo dhulkii marka yacni googoyntiisa ayb ama wa kiraabu ardihi dhulkii dhulkan yani dhulkiisa gedintiisa beerta mararka qaar dhulka in la caro gediyey u baahanay caro gedintanaa layga rabaa saasuu leeyahay wa tanqiyatu xashiishihaa cawska iyo waxa ku dhex baxo iyo qashinkana ka guridiisa wa saqyu maa iyo shay waraabintiisa yuxtaaju loo baahan yahay ilaa saqyihi waraabintiisa mimaa zurica wixii la beeray ah wa tasmiidu maa shay yacni bacrimintiisa dhulka in la bacrimiyo yuxtaaju loo baahan yahay ilaa tasmiidihi bacrimintiisa nacam simaadka ama sumuudka ama tasmiidku waxa uu yahay beertii marka dhulkii inay aada wax usoo saarto wixii ka shaqey karo ama yacnii wax lagu daadiya ha noqoto ama ha noqdaan digada oo xoolaha iyo oo markaas meeshii beertii lagu firdhiye iyo waxyaabahan marka yacni dhulkii ka dhigaayo yacni bacriminta u ah nacam oo fertilizingka wa xafru sawaaqiihi yacni keliyaalka iyo faraha waraabinaayo qodideeda wa anhaarihi webiyaalkiisa yani waxaas isagaa laga rabaa waijtinaau maa de anhaartay waxay ka hadlayaan de waa keli yaroo far loo jeexayo laakiin haddii barnaamij uu yahay webigii oo meel dheer jiro oo matoor in la saaro oo lasoo jiido oo shaqadaas tirada badan waxaad curfiga waxaad moodaa inuu si kale xoogaa yacni haddii la yidhaha ninkan shaqaalaha laga rabaa kabraalaha ah ayaa waxaas laga rabaa haddii la yidhaaha hawshii maba ka bixi karaba waxaa meeshan ku qoran marka haddii la qorto waa laazimayaan haddii laakiin si kale loo dhigto wixii lagu heshiiyo almuslimuun calaa shuruudihim ayb waijtinaau maa iyo shayka guridiisa yujtanaa laga guraayo minhu beerta laga guraayo in laga guro waalqiyaamu iyo istaagid bixasaadi maa shay yacni in la guro oo la yacni la goosto yuxsadu minhu beerta laga gooynayo hadba wixii soo go-o oo la shafaayo shafidiisa isagaa laga rabaa wa jamcuhu iyo tubidda inuu meel ku ururiyo tubo ayb wa diyaasatu maa iyo shay markaa yacnii sinsimidiisa yudaasu minhu markaa la sinsimaayo wixii lagu joog-joogsanayo oo in la simo ay tahay dhulka oo looga bixinayo godka iyo qarka iyo doonka iyo looga bixinayo isagaa laga rabaa inuu markaa simo wa tadriyatuhu firfirdhintiisa wa tadriyatuhu inuu firfirdhiyo waxa markaa yani waxyaabaha in laga firfirdhiyo iyo oo kale ay tahay in laga firdhiyo ayb watadriahay watadriyatuhu binafaqatika aan ku sameeyo intaas oo dhan adiga nafaqadaada calaa dalika kaagaas kullihi dhammaantiis duuniya aniga sokaday ayb binafaqatika calaa dalika kullihi duuni waxyaabahaas marka yacnii uu soo sheegay qarashka gelaya adaa lagaa rabaa ayb duuni aniga sokaday shaqada aniga laga rabaa qarashka adiga waa wa acmala ayb inaan sameeyo fiihi dhexdiisa kullihi dhammaantiis bibadanii waxaa lasoo sheegao dhan inaan aniga jir ahaan u sameeyo wixii nafaqa adiga waay wa acwaanii inaan ku sameeyo aniga dadka ikaalmeynayo duunaka adiga sokada ah adiga yacni lagaama rabo wixii shaqo oo ah yacni shaqo jireed ah adiga lagaama rabo calaa ana laka inaad leedahay min jamiici maa shay dhammaantiis yukhriju allahu caza wajalla alla uu soo bixinayo min dalika kaagaa uu kasoo xaggeeda uu kasoo bixinayo kullihi dhammaantiis fii hadihi lmuddati muddadan almawsuufati lagu tilmaamay ayb almawsuufati lagu tilmaamay fii hada lkitaabi warqadan min awalihaa laga bilaabo muddada ilaa aakhirihaa falaka waxaa leedahay adiga marka halaathatu arbaacihi ayb yani calaa ana laka waxaa leedahay min jamiici maa yukhriju llahu caza wajalla yani wuxuu alla kasoo bixinayo waxaad ka leedahay waay mintaan ka tegay min dalika kullihi kaagaas dhan uu kasoo bixinayo xaggiisa fii hadihi lmuddati almawsuufati muddadan la tilmaamay fii hada lkitaabi warqadan lagu tilmaamay min awalihaa laga bilaabo ilaa aakhirihaa falaka waxaa leedahay halaathatu arbaacihi afar marka loo qeybiyay saddex adaa iska leh ayb bixadi ardika waxaad ku leedahay dhulkaaga dheeftiisa wa shirbika iyo yacni kalkaaga wabadrika iyo ile webigan biyihiisa iyo wixiisa asaga keensanaya ninkaan maogtahay wabidrika iyo abuurkaaga oo nafaqaatika iyo biilka aada bixinaysay weli anigana arubuculbaaqii baan leeyahay afar meelood meesha hartay min jamiici dalika kaagaas oo dhan aan ka leeyahay biziraacatii beeristeyda wa camalii shaqadeyda wa qiyaamii istaagideyda calaa dalika kaaga aan u istaagay bibadaniina aan ugu istaagay iyo wa acwaanii aniga dadka ikaalmeynayo marka intaas waxa waaye waa say wax ukala lahaayeen iyadana afar meelood oo meelaan aniga leeyahay saddexda kalena adaale dhulkaagaadna ku mutaysatay anna shaqadaan ku mutaystay marka sharcigu wuxuu aada u dhiirigelinaa dadka inay wada shaqaystaan ay wax helaan oo kanna uu markaa wax helo midkaanna uu wax helo ninba meel oo uga aada marka dhulkana waa camirmaa dadkuna shaqay ay helayaan ilaa ninkan isagii waxaa laga yaabaa inuunan qabso karin shaqadan howl kale u taallo kanna waxaa laga dhul ma laha saan unbuu ku shaqaysan karaa arrintaa marka wax aad aad ugu dhii sharciga u dhiirigeliye waaye beer keliyana ma ahano maalka xataa waa la yeeli karaa saas maalkaanaan hayaa aniga kabitaalkaana meel iska yaalla orod ku shaqeey faa-iidada aada soo saarto intaasaa leedahay ana intaanaan leedahay oo markaa la kala qorto wixii kala qoridda warqaduna waa to waa waa wahiiqo waa nin walbaa kalsooniyo ku qabaa haddii berri dood dhacdo muslinkii loo tago ama qaadiga marka loo tago waxaan waa cad yihiin adhow marka meel ayaa ayaa laga marinaa dadkuna inay xoogaa kala roonaadaan oy wax kala badsadaan adduunyadaaba isaga dhisanba hadda ninkaan afarta qayboodoo soo baxda saddex ninkaanaa ku tegaya ninkaan halow raalli ku noqonaa nin walbana saas danaa ugu jirto laakiin dadku hadday xaasidiin iska noqdaan kulli ama intooda badan oo u yidhaahdaan ee maxaa iga galay meeshaan ninka waxa badan ka qaatay u daran tahay ninka wax badan ka qaadanayana waa u daran tahay ninka waxa yar ka qaadanayana waa u daran tahay leanna nin walbaa waa ka shaqaystaa meesha dadkana ilaahayda warafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaatin dadkii isku maal lagama dhigi karo isku cilmi lagama dhigaayo waxaasoo dhan xigmadaa ku jirta laakiin waxaa foolxumo iyo ibliisnimo ah dadkeennana aad ugu soo badanayso waxaa la yidhaha ani maxaa iga galay hadday waxaas hallaabaan ninkii wax haystay ka hallaabayan ani maxaa iga galay berrina marka afkuu soo taagaan markuu arko marka ninkii ilaahay wax siiyeyna waxa ilaahay uu siiye ha ka xasdin adigana wixii ilaahay kaa siiyo ood uga shaqaysata ka qaadan xaasidnimada ha la yska dhaafa ayb ayb intaas markuu soo sheego wuxuu leeyahay wadafacta ilaya jamiica ardika haadihi haddana adhow dhulkaa la ysku qabsan karaa mogtahay dhulka dhulka adhow qofkaani hadduu ninkii ku dambeeyo iska falfalayo iska qaadanayo dhulka xataa yani awdaa awdaacdan hadda aan ku jirno kalen ayb tiiyow marka uu wadano ayaa la caddaynaa wadafacta ilaya waxaa ii dhiibtay jamiica ardika dhulkaaga adiga aada leedahay haadihii oo tan ah kulligeed waa ii dhiibtay almaxduudati ee soohdimaysan fii hada lkitaabi kus kuso lagu soohdimeeyey bijamiici xuquuqihaa xuquuqdeeda lala qabo wa maraafiqihaa iyo waxyaabaha dhulkaagu maraafiqda u ah meelahay wax kasoo galaan biyaha kasoo galayaan hadday wax kala jiraan meelahay waa maraafiqdii dhulka wuxuusan ka maarmaynin kulligood adaa iska leh adaana ii dhiibe hadhow maku sheeganayo intuu ku qabsado waqabadtu dalika kullahu kulligeedna aniga waa gacantan ku dhigay minka adaan kaa guddoomay yowma kadaa maalin heblaayo min shahri kadaa ka bilaabato min sanati kadaa sanadkaas fa saara jamiicu dalika kaagaas oo dhan wuxuu noqday fii yaddii gacanteeduu soo galay laka adaa iskale laa milka milki li ani iguma sugna fii shay-in wax oo minhu ka mida yacni wuxuu leeyahay waxa aada loo caddaynaa waxaas oo dhan adaa lahu maryihi haddana wuxuu qorayaa marka gacanteyday soo galeen adaa soo geliyey gacanteyda waqtigaasaa soo gelisay ilaa waqtigaasayna gacanteyda ku jirayaan kulligiisna wax kasta oo ka midana adaa iskale walaa dacwaa sheegasho bani aadamku marka waa maal jecel yahay waxaa lagayaa laga yaabaa marka inuu asaga wixii is siiyaba oo berri marka ku doodo ama khiyaanada hadda iska badato inuu documenti inuu samaysto waxaa laga yaabaa wax konton sano lalahay ka badan ama lixdan sano kii ka shaqeey la yidhi inuu marka shan sano gudahood waqti laga joogo inuu warqado u samaysto meeshii la tegi lahaayoo dadku ay tegi lahaayeenoo yacni qaadi sharcigana ma jiro waxaan kala saari lahay warkaba yaray lahay markaasaa ninkii wixiisii yaa laga yaabaa sow dacwo ugu jiro inay ku dhintaan banaa ma yaqaan naqaanaa dad yacni say isu dacweynayeen kuwii isdacweynayaa dhintay ilmihii hadda dhimasho ku dhow allahu mustacaan waxaas marka waxaa sababayo xukunkan baas oo isaga le ummaddan meel looga keenayna aan la aqoonin oo aynan shuqulka ku lahayn iyo kii loo dhiibay oo isagana tuug iska noqday nacam oo yacni dadkaas marka waxay keenaan uun iska maalaayo iyo dadkii oon kuba ceebeyneynin nacam maba lagu ceebeynayo awalba ninkii meeshaan yimaado maxaa kalou sameyn lahaayaa laleeyahay walaa dacwaa walaa alibata walaa dacwaa sheegasho walaa alibata yani yani dalbasho ma ahaanin ilaa hadihi lmusaaracata musaaracadan ma ahani almawsuufata ee la tilmaamay caqadkan fii hada lkitaabi lagu tilmaamay dhexdiisa ma ahani fii hadihi sanati sanadkan dhexdeeda almusamaati fiihi lagu dhex magacaabay intaas unbaa sheegashadeedu ay tahay wixii shaqada aan shaqaynayo ku tacalluqo faida inqadat hadday dhammaato fadalika kulluhu kaagaas dhammaantiis marduudun ilayka adoo adaa lagu soo celinaa wa ilaa yadayka gacmahaagaana lagu soo celinaa walaka waxaad leedahay an tukhrijanii inaad iga bixiso bacda inqidaa'ihaa markay muddada go-do minhaa muddada yani dhulka xaggiisa yani markay muddadaas go-dana caqadkii maadaama ou dhammaaday waa iga bixi kartaa warni orad iska tag shaqadaada uma bogin hadhow marka xoogan ku jooga ma jirta iyo hadhow marka qofkii inuu dilaba wixiisii ku dila ayb laba shay uu sheegay marka muddadu markay dhammaato dhulka adou kuusoo noqona oo aniga gacantaydii shaqo uu ku jiray xataa waa ka baxa ee ta labaadna waxay tahay hadday muddadii dhammaato waa ani waa iga waa caqadkii maadaama uu dhammaaday waa baxa bax haddaa tiraa waa baxa maxaa ka muuqanaya marka meesha muddada inta lagu jiro laakiin iska tag ma dhihi karo leanna caqdigan caqdi oo laazim ah waay ninkii waa shaqaynaa waa shaqaynaa beer waay waxa laga shaqaynaa wax ka bixi doona lama oga intuu lix bilood shaqeeyey markay xoogaa beertii soo roonaatay orodniyo iska tag ninkan wixii uu ku taamayey ama uu filanayay si hadhow loo qiyaasi karaa waa dhib caqad marka oo maadaama ay yacni nooc ijaare ah ay iska tahay oo ijaarada ay hoosgelayso caqdi laazim ah waayo ma ahan caqdi oo jaa-is ma aha jaa-is darafaynna ma aha hal dhinacna ma ka bixi karo labada dhinac marka muddada waa isla dhammaynayaan ilaa de in ma wax kale soo kordhaan oo cawaarid ay timaado fasak marka keenaysa maaha kutubta fiqigana cawaaridda ayaa lagu sheegaa walaka an tukrijanii bacda inqidaa'ihaa minhaa watukrijahaa min yaddii gacanteyda aad ka bixisaa leedahay iyo wayaddi kulli man qof kastaoo saarat lahu ay u ahaatay fiihaa ardada dhexdeeda yaddun gacan ku leh bisababi oo aniga sababteeda gacan ugu yeeshay maxaa laga wadaa marka ninkan dhulkii waa shaqaynaa waxaa loo ogolaaday shaqaalo kale inuu beerta soo gash soo geliyo ninkii aniga sababteeda ku yimid xataa hadday muddada dhammaato waa baxa isagu marka maahan inuu yidhaah nin nin kalaa isoo gashtay meeshaan niyo kuma aqaan ninkii dhulka lahaa inuu saas ku yidhaahdo ma ahan hadii muddadii baad ninkan kula jirtay muddadii waa go-day asalka dhulkaani ninkii iska lahayo u noqona aqara fulaanun wa fulaan aqara waxaa qiray qoraalkan oo isla qiray fulaanun hebel iyo fulaan labadoodiyaa lagu qoraa magacyadooda wa kutiba hada alkitaabu kitaabkan waa la qoraa nuskhatayni laba koobiyaa laga sameynaya midna waxaa la siinaa ninka oo yani rabul ardi dhulka iskale midka kalena caamilkiyaa qaadanaya ayb haddii marka de meel waxaan qorto ay jirto yani waana jiri jirta waqtiyadii hore haddana waa jirtaaye meel notaayooyinka oo kale howlahan qoro hadday jiraanna ayagaa u qoraayo waxaana lagu qoraa ninka caamilka ah qaabka ou rabo ilaa isagaa ma ogtaha xuquuqda lagu qiraa korkiisa waa ama waa markau qoro waa ku dul aqrina waraaya sidaan ma waafaqsan tahay haa waa ka saxeixaa labadooda markhaatiyaalna waa loo sameynaya ille waa caqadi markhaatiyaalaa loo sameynayaa labadooda koobiyo kala siinaa isagana koobiyo reebanaa markaas ile shaahid waayo isaga mugta ninkan u kala qoraayo waa markhaati waa inuu isagana marka koobi ou reerta marka koobigu marka de waqtigan waa iska sii tadawuray koobi waxaa fiican yacnii warqad ana in la sameeyo mid electronigana in la sameeyo haddii warqaddu electronigu kharibmo si warqaddii loo aado hard koobiga haddii kalena si midkan electroniga ah loo aado wathaa'iqdu marka waxaad dareemaysaa marka islaamku yacnii qeyb weynay ku leedahay qaabka hadda waxaan qaababka hadda xafiisyada xafiisyada notariga l- ama notaayooyinka qaabkan wax u qar qoraan waana un qaab waagii hore dadkii qori jiray waxay u badnaayeen dadkii fiqiga yaqaanay yacni waqtiyadii hore yacni waraaqaha saan oo kale oo la qori jiray waxaan ku aragnay yacni nidaam islaami ay ku qornaa jireen xataa waxaa la caddeey jiray calaa maa qurira fi lminhaaj nacam kitaabka minhaajka nacam ayay dhihi jireen nacam waxaa dareemay marka dadka ilbaxda ahaayba berigaasoo wax qori jiray oo ummaddu ay wax qoraal ugu imaan jirtay culummaday ahaayeen mar walbana waa saas nacam hadda laakiin waxaad moodaa dadku waxaan qaar waxay ka joogtaa in qofka culi yacni diinta yaqaan ama culimadu inaysan waxba ka fahamsanayn waxaan mid iska nootaayo laha wuxuu leeyahay yani wadaadada waxaan waxba kama fahmayaan yani shuuf hadda nasaa-i saddex boqol iyo saddexdii meelahaas u dhintay kow iyo tobankii maca daalika yacni sidaana wax u qoran yihiin wax ka bedelan mau keenaa intaan bal sida diqada cibaaraadkan ku jiro warka ay qoraan ma ku jiro ayb n hada akiruh wallahu aclam sala allah w slam ala nabiina halkaan iska joogi